maamulka degmada walaweyn ogowso horka gudoomiyaha degmada ayaa weliba magaalada ku bilaaweyna ololo reedlanka dayactiro wadooyinka magaalada ee bulshada iyo ka dhex ganacsadayaan iyoona ankiraysayan dukaamaha taasna iyo sababtay inyo waayaan baawarta meelyo maraan markiise ha dhammaaday ololo dayactirka wadooyinka ayaa gudoomiyaha degmada waliba usa ku hadlay ujeedkaiyo goboden howluun usuuna bulshada ka boorhay iyo kawada dhaqmaan awaamirta usaasaari maamulka waxaa noo suura gashay inaan bilaabno ololihii wadda furista iyo jibinta miisayska sharcidarada ah ee dariiqyada laga dhistay saakay siddeeddii subaxnimo ilaa qadar hadda tobankii galabnimo ee waxaan u taagannahay inaan dariiqyadii furno bulaacadihii dib loo furo la istaajiyo goobihii sharcidarada dhismaa ka socda ama kuwa dhisnaaba dariiqyadii o dhan waxaa lagu dhistay miisas waa la jooji waad soo duminay waxaan u sheegaynaa marka si guud si gaaraaba ganacsatada iyo dadkaan ganacsatada ahayn fadlan mar damba ma aqbali doonno in dariiq la dhisto ciddii dariiq dhisato waxaa lala tiigsan doonaa sharciga muwaadin si dariiqa loo maro debdemisku u maro ambalaaska u maro muwaadiniintii ay u maraan dariiqyada aad dhisanaysaan joojiya suuq dambo ma arki karno dhisan miis miis damboo dhisan ma arki darno oo sharci dara ah waxaan kaloo u sheegaynaa milkiilayaasha ganacsatada fadlan hortaada hagaaji muwaadin hortaada hagaaji bilicda magaalada ka shaqeey wakhti badan geli si magaaladii ay u naqato magaalo qurxoon oo nabdoon ay u naqato waxaan ku celinaynaa guddoomiye xaafadeedyada shaqeeyey ee leerarka amray ciddii aanan leer dhajinin ciddii aan caligaroobka gurin waxaa u sheegaynaa in tallaabo sharci laga qaadi doono sida u dhaqsiyaa badan leerarka daara qashinka dariiqa ka joojiya caligaroobkana jara dib dambana inaan u arkin miis suuq ka dhisan waana mahadsantihiin waliba jirta ganacsato yaryar ee ka dhex ganacsadaasa agagaarka wadooyinka si oon ka maarayaan nololo qoysyo iyoona markaas la kulumayaan aqabadooyin shalduwan